waxaan rabnaa waxyaalahan yar oo ilmaha iskuulka dhibaatada u keenaaya wax yar maaha daawadan dhulkan lagu gada waxaan tala ku gaarnay in la istaajiyo wax damba oo drugs ama xashiish ah ama gaari dad wada ama nidaam kala wada ree ceeldhaas in ay soo dhex marin heshiis ma ku naanay wixii xun oo ceeldhaha soo dhex maray waa istaajinay soomaho dowladdana waa wala joogtaa waa maqligo sharciga dowladeed yaa lagu qaaday waxaa kaloon ku heshiini kuwa wakhti kastaba dadka jiiraamaha wax yar dhagas ka siiyaan maanta ka bacdi ruuxii dhibaato dad u geysta asagaay shaksiyan u tihi aniga waxba kama bixinaaya dalkana kama bixinaya waa maqlaysiin soomo marka nin kastaba gacantaada ilaasha afkaada ilaasha dalka si fiican ula heshiiy taasna waxaan rabnaa jiiraamaha walaalow inaan dhahna qaraabo aan dhahni aan kula noolaano dhexdeenna aan kula noolaano tan kale ani waxaa lii soo doortay inaan adeegiin hagaajiya adeeggu sugaa inu awadnaa ilaahay hadduu yidhaah dalka wuxuusu baahan yaha waa fahansanna inaan wax ka qabanna dhulka biyo aan geyna iskuullaha aan dhisna waxaan kaloon ku heshiinni inaan biyo u jiidna magaalada cusub oona tegi doono siseen ayakana waa u sheegaynaa ayakana hadda iskuul aan u dhisnay haddana biyo aan u jiidaynaa ilaahay hadduu yidhaah jidkana waa u hagaajinaynaa waa magaalada barquuqay cabdiwaaqo iyo yaaqo cabdiwaaqo xoogoo maamul xumaa ka jirta biyo ayakana hadda waxaan ku heshiinay nidaam ay ku heshiiyeen biyaha waa u hagaajinaynaa ilaahay hadduu yidhaah yaaqo ayadana nidaam aan u hagaajinay warti waa allaawdi war kaloo cusubna waa u qodaynaa ilaahay hadduu yidhaah waxaan ka fiirinaynaa police station aan dhisi rabnaa watashi yar aan noo socdo ma cabdiwaaq waan ka dhisaynaa mise yaaq waan ka dhisaynaa tala yar aan noo socota laakiin midib waan ka dhisi doonaa maxaa yeelay waxyaala dawladda ku xisaabsan ayaa jiri jididkukayna meeshiideeda aan ku hagaajinaynaa eldaa south sub county ayakana maamul kala ka jira waxyaalo badan baan ka qaban doonaa jidkaan halka highway baa laga dhigay ilaahay hadduu yidhaah waana tegi doonaa waxaana ka dhisaynaa police oo la dhaha r d u aan ka dhisaynaa ilaahay hadduu yidhaah si wixii dhinacaad soo socda guddina lagu arka tan la kooleyna waa xoojinaynaa iidana police boostada waxaan ka dhigaynaa police station ilaaha hadduu yidhaah boodhimo fara badan oo shaqaynaynin kii cabdiwaaqo ma kii oo deela nidaam cusub inaas boodhi noqdaan asagana oy dhallinyarada wax ku akhristaan ayadana maadaama uu primarygii cabdiwaaqo uu weyn yahay asagana boodhin baan ka dhigaynaa si dhallinyarada maskiimeedda ay nafaaso weelaan magaaladan waxyaalo badan ka hadalna ayadana waan hagaajin doonaa waxaas guddi ma dhici karta hadday nabadgelyo jirin ma dhici kartaa ma dhici kartaa nabadgelyada horta waddankeena aan u ducoyno xoogoo buuqbuuqaa jira waddankii aan u ducoyno inuu ilaahay xasiloona siiyo aamiin dha ilaahay waddankeena xasiloona siiyo ilaahay waddankeena nabadgelyo siiyo maxaa yeele kenya waa gurigaan wala hubsina soo maha waddanlaan waa aragteen soomo si markaan labaatanka jiri aan u shaqaynaya hadda afarteed inaan u shaqeeyaan rabaa ilaahay hadduu yidhaah muddada yar la'aantiina lama shaqayn kara faatixadan ii soo maro kabnaada wax kastana talaan diyaar u nahan inaan talo iskugu imaadno oon tashanno labaday tashata ismarka fahan soomo marka waa mahadsantihiin khayr allah in siiyo